kulanti wanaagsan dhegaystayaali dilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa maanta dunida islaamka laga sooman yahay maalinta saddexaad ee bisha ramadaan soonkan ayaa noqonaya mid aad uga duwan kuwii hore dalal badan oo islaama lagama oogayo salaadaha taraawiixda iyo tahajudka xaramka maka ayaa ka mid a goobaha cibaadada ee aan lagu tukan doonin halkaasoo ay bisha ramadaan oo keliya u cibaado tegi jireen boqolaal kun oo muslimiina barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha qodobkaas ayuu ku saabsan yahay waxaana su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaashaba ka jawaabaya oo barnaamijka marti ku ah doctor cali maxamuud xasan sheekh cali wajiis oo ka tirsan hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh cali kusoo dhowow marka hore barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ahlan wasahlan waa jacfar waa dhowaad v o n waa salaamantiin waa mahadsan tahay haddii aan u galo marka hore ramadaan kariim ramadaankan aad buu uga duwan yahay ramadaanadii ka horeeyey xaaladdu way cakiran tahay xanuunkii coronavirus dunidao dhan buu ku faafay masaajidyadii qaarkood oo xaramkii maka ugu horeeyo way xiran yihiin arintaasi sidee u saameyneysaa dadka muslimiinta ah ee soomaya bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin marka hore v o a waa salaamantihiin jacfar bukay adigana si gaaran kuu salaamaya iyo dhammaan tiimka sanadkan ramadaankan waa ka duwan yahay ramadaanadii hore waxa uu wajahayaa dadka muslimiinta waxay wajahayaan xaalad caafimaadka basharka khatar badan ay wajahayso taas oo keentay in ikhlaaqaad ama in la xiro goobaha caamka oo dhan ay ugu horeysa masaajidu iyo meel kastoo la isugu yimaado haddii ramadaanku marka muslimiinta uu saas kusoo galo walaal waxa weeye axkaam fara badan baa ka dhalanaysa arrintaas axkaamta ka dhalanaysa ugu horeysa waxa weye marka ugu horeysa diinta islaamku waxay u timid waxaa ugu horeeya oo raqam waaxid ah iyada lafteedana in la ilaaliyo nafta bani aadamka in la ilaaliyo kadib nafta waxaa la xiriiraya caqligeeda iyo cirdigeeda iyo sharafkeeda iyo maalkeeda iyo waxaasoo dhana ayaguna maaragtay ilaalinteeda ay waajib tahay kuliyat alkhamsa la yidhaha marka bani aadamka marka si kastoo lagu badbaadin karo in lagu badbaadiyana waa waajib diintiina mar walba iidaaba ugu horeysa waxa la xifdiya iidaa la xifdinaya marka qofka muslimka marka wuxuu samaynayaa bishan ramadaan wax badan oo uu heli jiray waa weynayaa waxaa laga yaabaa inuu waayo inuu taraawiixdii isagoo faraxsan inta soo afuro oo cishaha dukado oo reerkiisa iyo carruurtiisa soo wato qaybta haweenka ay haweenku galaan qaybta carruurta carruurtu galaan qaybta raggu raggu galo sida cibaado fiican la qaato dadki la salaamo asxaabta ahaa meelo kaleo xafladaha laga qayb galo cashooyin la tago layska tamashleeyo cibaadada iyo habeenkuna layska soo jeedo haddana tahajud iyo sidaasoo kaleeto iyo suxuri howlahaas sanadkan ma jiraan duruufta oo covid nineteen oo keenay waxa weeye in qof walba ay qofta kaleeto inay xataa familku inuu kala fogaado oo ay imaan karto xaalado qof ka mid a duu jira familka dhan uu cudurka uu gaari karo marka masjid iyo taraawiixa iyo shirar iyo xaflado iyo sanaan qaraabasalaan iyo asxaab in lalasoo maarata cawiya ama lalasoo fiidsada iyo sheekaas meesha ka baxday marka waxaa la marka muslimiinta waxaa waajib ku ah inay xaqiijiyaan laba ujeedo ujeedaha inay naftooda badbaadiyaan oo tacliimaadka sixigana ay qaataan iyo kala fogaashada iyo in las ilaaliyo ifaydarka iyo inay soonkoodina la yimaadeen maalintii habeenkiina guryahooda ay ku cibaadaystaan meelaha aysan masaajidu ay xiran tahay meelaha masaajidooda ay furan tahana tacliimaadka caafimaadka lagu ilaalinaayo haddii masjid furan oo jiro masjidka waa la tii karaa khaasatan dad dadka waayeelka aan ahayn ama aan cudurka maqanna iyo waxaas qabin wadamada qaarkood waa u fasaxeen iyagoo baarayo oo qalab ku fiirinayo temberasharka ku fiirinayo qofka kuleelkiisa la fiirinayo inay u fasaxaan sida hadda bakistan iyo maleesiya iyo indonesia iyo maali iyo wadamo badan ay masaajida furan tahay laakiin normal waxaa kaleeto dadka jamaacadu waa ka dhacaysaa inay guryahooda ay ku cibaadaystaan oo ilaahay ku baryaan asalna salaad taraawiixda guriga ayaa asal u ah oo maaragtay lagu dukan karaa nabiguna sal aleh wasalam iyo sida abubakar xilligiisa muslimiinta kulli guryihiiska dukan jireen xilliga cumar uma jamaacada la bilaabay marka wax dhibaato ma insha allah xaalka soomaaliya waa sidee si kooban magaalada muqdisho adiga hadda aada joogto hay-addii culammada soomaaliyeed baad ka mid tahay magaalada muqdisho gaar ahaan iyo guud ahaan soomaaliya amarkaas ma la soo saaray in taraawiixda iyo tahajudka aan lagu tukan karin masaajidada oo xaafadaha lagu tukado culammada soomaaliyeed shalay ka qaateen koob iyo tobankii ilaa shan iyo tobankii shir socday afar maalmood iyo hal maalimo birirfa ku dhex jirtay buu socday shirkaas waxaa lagu xaqiijiyey ama looga hadlay in la wada xaqiijiyo labadaas ujeedo aan sheegay oo ah in diintiina la ilaaliyo lana ilaaliyo nafti biniaadamka iyo caafimaadkeeda iyo maarata cudurkan sidii looga hortegi lahaa marka go-aan runtii dhaxalgala oo ilaa toban qodab gaara ayaa ka soo baxay oo la faafiyey waxaa ka mid a marka soomaaliya wadamada islaamku labay u qaybsamaan dalalna waa dalal awoodahooduna ay badan yihiin imkaaniyad badan haysta oo masaajidooda waa xireen kuwa xarameynka xitaa waa la xiray dadkana guryaha jooga ayaa la yidhi qof soo bixi karana ma jiro meelo badan yurub yurub idinka hada iyo maraykan idinka joogteen yurub xataa sidaas oo kale waaye qofka soo baxaayana waxa waaye daruuro uu soo baxaaya meel kooban uu tegaya wax kooban uu soo qaadana guriisku soo laabana inta badan wadamadaas waxaa loo simna loo toogfiidiyay noloshoodii wax walba macaashaadkoodii ee qaarkood dib loogu soo celinaya qaarkood wax kale iska helaan qaar waa iska dhaqan yihiin oo weliba iska dhaqmaayeenoo keeday wada leeyihiin oo dakhligooda aada u sarreeyey laakiin soomaaliya duruufta ka jirta iyo wadamo badan oo afrika waa ka duwan tahay dadka soomaaliyeed suuqi bay weli joogaan goobihii ganacsigu caaday u furan yihiin haddaad arkaysa shalay misdaraad carooddii ugu weyneed muqdisho ayaa gobaratoraha gobolka banaadir iyo waxay furayeen ganacsatada soomaaliyeed marka waxa weeyaan dadkii maadaama basaskii waa socdaa wax walba waa socdaan suuqyadii waa buuxaan markay sidaasoo kale ay tahay marka oo xaaladdu ay tahay in dadkii ay suuqa iyo goobta ganacsiga ay joogaan masaajiddu inay furaato waa lagu khasban yahay laakiin dadka waxaan u sheegnaa inaysan masaajidda soo aadin oo inta badan ay guryooda ku dukadaan laakiin masjidka ka masjid ahaan lama xiri karo xilliga suuqaba la joogo maxaa yeelay dadku haddii ay suuqaba ay joogaan masjidka inay ku dukadaan waa ku khasban yihiin masquulihiisa ay isticmaalaan haddii aysan saas yeelinna kulley haddaa xirta masjidkana shaaricay ku dukanayaan waddaday ku dukanayaan ilaa meel kale ku dukadaanba maleba meesha loogu talagala salaada darkaan waddaday ku dukanayaan sidaa daraaddeed arrintan culummadu waxay qaadatay istaraatiijiyada ah in caafimaadkiina la ilaaliyo oo qalabka dowladdu ay keento qalabka temperasharka oo lagu fiiriyo kulaylka heerkulka maadaama dadaal badan ay wada runta dowladdu aada u qiimo badan dadka safka ay kala fogaadaan isqulaha la xiro duruusta la joojiyo salaadaha la gaabiyo masjidkana haddii jamaacada uga horeysa lagu dukado hore laga xiro dadka guryahooda inay joogaan oo iftoonnay oy joogi karaan oo jamacada wajibkooda ka dhacayo oo xilligan ay daruuro u haystaan laakiin haddana masaajidda sideeda shacairta islaamka si aan loo joojin lama xiri karo mana loogu talagelin in la xiro laakiin waxaa la qaadanaya dhammaan wax kasta oo cudurkaanu ku faafi karo in laga hortago waay waa mahadsan tahay dhegeystaha ugu horeeya qadka ku jira baan eeseynayaa fursad fadlan soo dhowow halka aad joogto iyo magacaaga ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso sheekh cali wajiis oo ka tirsan hay-adda culimmada soomaaliyeed oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti ku ah
bismi illahi raxmaan iraxiim waxaan ku salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu waxaan salaamayaa badafi oo wadaadayaha barnaamijka jacfar sidoo kale waxaan salaamayaa martida barnaamijka sheekh cali wajiis waxaan rabaa inaan magacaygu waa saciid axmed jooga magaalada muqdisho anagu og yani covid nineteen cudurkan coronavirus saameynta badan oo dunida ku leeyahay dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadkuna ay naaga ay nooga digeen in aan samayno isku imaatin iyo isku soo dhowaansho waxaan rabaa inaan weydiiyo marka martida maxaa sababay in dad badan oo muslimiin ahayn lagu kari waayo inay guryahooda ku tukadaan oo ay joojiyaan isku imaatinka iyo masaajidada isku imaanayaan taas oo sababi karta inuu cudurka sii faafo waan mahadsantihiin dadka muslimiinta ah asal ahaan waxa weeye marka xaaladahan oo kale ay dhacaan inay masaajida ay ka tagaan gurigooda iskaga dukadaan fursad bay u haystaan culimmadana waa isku raacday shirkeedii saddex tobanka afar tobanka socday shan iyo tobankii inay dadka guryooda ay isaga dukadaan marka taas rugsadaas waa ay jirtaa laakiin dadka qaarkood duruufaha shaqada iyo noloshoodiiba waxay keenaysaa guryihiiba way kasoo tageen guryihiima joogaan hadda suuqa bakaare oo kaleeto iyo suuqyada waaweyn suuq bacaadi iyo suuqa madiina iyo xamarweyne iyo ool suuqyada xamar ku daadsan oo dhan waxa weeyaan dadku subaxdii kasoo kalaxayan toddobiyo tobanka degmada xamar suuqay soo shaqa tegayaan suuq markay soo shaqa tagaan gurigoodii waaba kasoo tageen maba joogaanba marka haddii salaada la gaaro meesha ugu dhowo ay kasoo maaragtay xaajo gudanayaan suuliyada ay gelayaan salaada ay kusoo dukanayaan ay kusoo yarnasanayaan masaajida wey sidaa daraaddeed dadku haddii haddii la awoodo in guryahooda ay joogaan oo suuqyadan la xiro oo dadkii dowladdu markaas ay arrintaas amarka soo saarto isla markaasna ay fuliso waxyaaba ay u baahan yihiin ay dadku suuqa duruufa keentay uma imaanin dalxiisa waxay u baahan yihiin in loo tawfiirin karo ee guryahooda ay joogaan absolut masaajida waa la xirayaa ilaa cid ku dukata markaas ma joogtaba waa mustaxiil sida hadda aad sheegaysa inay dhacdo soomaaliya hadday mustaxiil tahay marka isla haddii suuqi furan yahay masjidkuna wax garabku furanaya waa normal waay marka dadkana maxaa keena hadday tahay waxaa keena duruuftoodaa keenta nolosha suuqay usoo shaqa tegayaan waa xmaalanayaan waa istixaadayaan haddii salaada la gaarana masaajidkay tegayaan masuusa ay geli karaan masaajidku may ka helayaan gurigoodana ma gaaraanoo saddex afar kilomitr u jiraa marka warbadheenkaas waa xaalo ijtimaaciya oo soomaaliya ka jirta oo runtii u baahan walidaalika annagu waxaan soo jeedinaa culamo ahaan in mar hadday si suurtoobay in suuqyadii iyo masaajidii iyo la xiro oo dadka ay suuqyada joogaan haddii masjidka laga xirna ay ku dukanayaan sida uun warbadheenka taagnaanayo jiraayo la isku dhex jiraayo cudurkana loo sheegin baa looga hortagaa waa nadaafad iyo in la kala fogaado wax kale hadda lama sheegin oo labadaas iyo in dadku ay kala fogaadaan ama ay aad u kala fogaadaan kala fogaashada waxay keeni kartaa in guryaha la joogo iyaga laftooda gusii kala fogaado iyo in dibadda kuwa jooga laftooda ganacsiga iyo suuqyada ay jooga kala fogaadaan masaajidda kuwa jooga kala fogaadaan kuwa maarata basaska la saara ay kala fogaadaan dadku inay kala fogaadaanoo lix fiid ama hal mitir iyo toddobaatan ilaa laba mitir ugu yaraan hal mitir bare isu jiraan sida dhakhaatiirta caalamka ay dardaarantay marka taas marka waa midda la doonaya marka in culummada iyo dowladda iyo mujtamaca madaniga dhammaan soomaalidu ay ka wada howl galaan in dadka la baro thaqaafada caafimaadka inay si isu ilaalinahayeen inay qaataan kamaamaadka afka lagu xirto inay qaataan dadka golofis qaataan kuwa ganacsiga joogo dadka alaabta siinayo oo la mucaamaloonaayo makhaayadaha inaan xilliyadan loo baahnayn aysan furnaanin xilliga daruurigaana la kala fogaado oo lagu kontaroolo oo qof walba maaragtay miisaska lagu kala fogaado haddii kaleetana taga wey laga dhigo oo haddaan la baahi aysan jirin in la fadhiisto marka arrintaas waa shaqo u baahan in gobolka banaadir iyo dhammaan hay-adaha mujtamaca madaniga iyo iyo iyo iyo dowladda iyo shacabku iska kaashadaan dadka in la baro thaqaafada cudurkan looga hortago ujeeddadu hadafku ma aha kaliya in dadka la yidhaahdo yaysan dhanaaqin oo suuqa imaanima waa imaanayaan noloshiibaa ay u baahan yihiin in la yidhahdo masaajidka ha la xiro masaajidkii waa imaanayaan dadka xirsan suuqii dhooban yihiinoo jidkii ku dukanayaan haddana sidii way soo sobanayaan marka waxay u baahan tahay farsamo in la helo marka oo looga badbaadi karo cudurkii dadkuna ay kaashin karaan thaqaafadaas lagu baahin karo anaga wax lama ahan haddii la yidhahdo deegaan naarta insha allah waxaan u fahmay marka hadalkaaga kooban haddiiba suuqyaday la imanayo oo noloshii kale ay caadi u socoto ma jirto ujeedo loo bartilmaameedsan karo masaajidda oo keliya oo loo dhihi karo masaajidda ha la xiro xaqiiqadu sidaas weye waxaana kuu sheega haddii la xiro xataa suuqay jidkay ku istaaga jidkay ku dukanayaan idoo weliba nadiif aan ahayn oo wasaqa ayay safanayaan marka dee maxaa samaynaysaa markaas waa sida meeshu waayo
waayahay waa mahadsan tahay siciid dhegeystaha muqdisho nagala soo xiriiray dhegeystaha kale baan u gudbayaa magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow una gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso martida barnaamijka jacfar waa mahadsan tahay adiga sheekh cali dhegeystayaashan adin salaamaya magacaygu waa cabdiraxmaan cumar waxaan joogaa magaalada muqdisho laba su-aalaan rabo inaan weydiiyo midda koowaad waxay tahay soonka waxa uu muslimiintu u yahay fursad ay naftooda ku tababaraan cibaadaad gaar u ah oo badanna waa uu wataa cibaadaadkaas badankood waxa ay dhadhan gaar ah ama dhadhan xeeldheer ay ku leeyihiin jamaca iyo jamaacada oo lagu daray waxaa jira dad afuro wadareed samaysan jiray oo runtii aayada laftirkeeda fursado u ahaa dadka qaarkood ama qoysas ama asxaab ha noqoto oo laga yaabo inay soonka uun keliya ay isku arki jireen marka arrimahaasoo dhan bandowgan adduunka oo dhan saameeyey waxa uu ku yeelanayaa saameyn maxaa maxaa dhihi lahayd kowgii laba arrimahaas oo la yidhaahdo midda labaad waxaa waaye su-aasha labaad waxaa waaye difaaca jirka oo nuglaada ayaa koroonaha qofka u nugleeya marka dadka qaarna waxa ay soomayaan wax ka ku dhow labaatan saac oo kale marka arrintaas qofta ma u nugleynaysaa ama mama ma u jilcinaysaa koroonaha oo dhibaato inay kusoo gaarto qofta ma laga yaabaa wakhtiga dheer soomanaa waayahay su-aasha wuu maqlayaa sheekh alawajiis haye doctore waa mahadsan yahay walaalkeen laba su-aalooda muhiima wey horta tan hore haddii waxyaabihii ijtimaacaadka ahaayo xilligan corona viruska uusan jirin jiri jiray walaal ma suurtoobayso hadda masaajidda kama suurtoobayso ma ka suurtoobayso afuradii iyo meelii lagu afuri jiray muxaadarooyinkii iyo duruusi kama suurtoobayso liajli in laga hortago cudurkan khatarta ah marka cudurkan kullama dadku ay isu yimaadiin si fudud buu ugu dhex faafaya sidaa daraaddeed waa midda keentay in dadka aan u iftoono inay guryahooda ku tukadaan in suuqyada qofka ka maarmi kara uu gurigiisa iska joogo insha allahu bishan iyo bisha dambe waxaa laga yaabaa ilahay inuu faraj furo ama talaalki la helo ama uun si kale ilahay nooga qaado cudurradan dadku inay aad u taxadiraan takeen taas weeye sidaa daraaddeed annagu waxaan culamaaan iftoonaynaa in arrimahaas la joojiyo waana hore loo iftooday muxaadarooyinka in la joojiyo duruusta in la joojiyo jamaacada masaajidka in aad loo yareeyo ama aan la imaanin oo guryaha lagu dukado masaajiddu dadku hadday yaraadaan marka dambe igaab iska xirmaayo suuqyada haddii dadka laga yani inta ay joogaan masaajidku de waa iska jiraya waa saan sheegnay oo dadku waxay u baahan yihin meel uun haddii salaada la gaaro ay aadaan sidaysa shaaric ugu dukan midan kaleeto manaacada iyo jirka soonka an waxyeelaya difaaca jirka de culummadu way ka hadleen oo wax badan baa laga qoray arrintaas dadka ilaahay subxaana watacaala waa xakiim markuu qur-aanka soo dejinaayo soonka markuu waajibinayo sida aayadda koobaad aayadda ku xigtaba ayaa macduudaad marka uu yidhi maalmo kooban ayuu yidhi faman kaana minkum muridan walaa safar facidatun min ayaamin ukhar qofka adduunya qof jiran ama cudurkan covid ha qabo ama hargabkan hadda kulolaas laftiisa laga shakisan yahay inuu cudurkaas laftiisa ee soomaalida ku jira ha haayo ama sikar u jirnado ama sokor iyo cudurada la noolada ha qabiyo ama haddee xanuun kaleba ha iska haayo ama uu safar yahay haddee eolaa bakiisada la siiyaba waa iska cunayaa markii uu cudurkaas hadduu yahay cudur laga bogsanayo ka bogsado unu iska qalanaya haddaan laga bogsanayna waxa weye kafaaro uu iska dhigaya soonka dhanba waa ka dhacaya inuu soomo maadaama uu cudurka halis u hayo taa waa waa dadka jiran weeye dadka fayowna waxaa la isku raaco dabada ay taqriirinayaan in soonka uuba u kordhiyaba difaaca jirka inuu xoojiyo oo uusan daciifin ayay isku raacsan yihiin rag badanaa wax ka qoray dr maxamed cali baar kamida kitaabu ka qoray asiyaamu waa marat iyo caafimaadka soonka iyo caafimaadka reer galbeedka xataa jaamacadaha waaweyn oo california ay ku jiraan iyo haddaa akhrisid soonka iyo faa'iidooyinkiisa caafimaadka waad arkaysaa marka ayagu dabcan inaan waxla cunin bay kasoo qaadayaan soonka laakiin dee inaan waxla cunin oo qofka iyo iyo in misaaq uu sameeyo inuu soomo waa isla macnihiid marka waxa weye soonka marka qofka hadduu caafimaad qabo hadduu tacliimaadka islaamigaa qaato oo habeenkana afar fiican qaato waa berigan oo suxuur qaato labada wejba oo lagu noolaada walba waxa weye cashada iyo iyo dee suxuurta waxay u dhigantaa quraacda iyo iyo cashadii ama quraacda iyo qadadii laba jeer oo qofku wax qaataa labada jeerna waa helaya marka waxa weye samada insha allah waayahay cabdiraxmaan waa mahadsan tahay waxaan filaya inaad su-aalahaas isku qanacday dhegeyste kalebaa qadka ku jira fadlan soo dhowow marka hore marka xiga magacaaga iyo halkaaad joogto ku bilow una gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha sheekh cali wajiis magacaygu waa diliti maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho cudurkan adduunyadii faraah ba aan ku haya oo sida xun u saameeya adduunyadao dhan haddana la galay bishii cibaadada ahayd oo bishii ramadaan ahayd maadaama wadamo fara badanna ay mataqaana ay ugu weyn tahay sacuudiga ay tidhi lama aadi karo taraawiixda ama tahajudka si taas ka bedelan mala samayn karaa oo masaajidii mala tegi karaa iyadoo la kala dheeraanayo laisku soo dhowaanaynin ama mala samayn karaa oo maaragtay dadka ma lagu wacyigelin karaa oo mala dhihi karaa maadaama aad cibaado ilaahay u socotid haddii aad wax isaga shakisan tahay oo sida cudurkan maadaama uu mataqaanaa qandho iyo xumad iyo ku bilowdo uu qofku siiskiisa uu masaajidda isaga tago sidaasna salaadii iyadoon ummaddii aysan dhaafin ma la samayn karaa oo maxay to sidaas salaadii ma lagu ogi karaa sheekha taasaan weydiin lahaa sheekh wuu ku maqlayaa y sheekh caliwjiis daleeto maxamed faarax waa mahadsan yahay haar waa mahadsantahay ninkana horta su-aashaas waa way soo noqnoqotaa sideedaba waxna waxa weeyaan haddii guri la joogo iyo haddii goob ganacsi la joogo iyo haddii masjid la joogaba waataan hadda sheeganayo waa in taxadir la qaataa sidaa daraaddeed culammadu markay ka hadlaayeen masaajidda maadaama suuqyadii iyo meelba ay furan yihiin haddee masaajidana meesha ay ku yaaliin oo suuqadaas intay furan yihiin ayaguna ay iskala furan yihiin waxaan soo jeedinay go-aanada la soo jeediyay waxaa kamid ahaa in musqulaha iyo la xiro iyo maarata dadka kuweysa ay soo qaataan markay masjidka imaanayaan labo in qof walba salligu ku sujuudaya uu la yimaado oo salliga caamka aan la adeegsan marna ama camaamad iyo waxyaabo kale go iyo wax uu ku sujuudo oo maaragtay iyo in lasoo xirto maaragtay san xirka lasoo xirto iyo afka oo qofku haddii uu ama qufuco ama hindhiso cid kale uusan wax u gudbi karin oo dhinaciis ku tukanaysa iyo in lagu kala durgo safka laftiisa oo ugu yaraan nus mitir ama hal mitir labada qofood ay isu jiraan oo isa istaaban haddii dee qof kamida uun si wax ka yihiin oo qof kaleeta wax u gudbi karin iyo in salaada iyo aqamka laysu dhoweeyey aqamka adinka oo markii la aadimo markii la aqrimoba hore markii la aadimo toban daqiiqo salaada hore laga galo jamaacada kuwaad haddii dukatana hore laga xiro masaajidka duruustoo dhan in la joojiyo inaan lagu sunaysan masaajid dhexdiisa inaan la seexan karin inaan cashare ka socon karno duruusta la joojiyo marka waxaa kaloo keenay qalabkan wax lagu baaro maaragtay temperaturekka iyo wax lagu fiiriyo oo heerkulka in la keeno masjidka oo dowladdu ay keento oo albaabada masaajidka qofkii qan ay hayso oo soddon iyo sideed ama soddon iyo todoba ka badan heerkulkiisa uu gaaray gurigaaga aad la yidhaahdo dadka cudurrada maaragtay la nool qabana inaysan imaanin ama da'dooda ay lixdan sano ka weyn tahay oo guryahooda ay joogaan inay waajib ku tahay inay masaajidaba iska dhaafaan inta badan maadaama dadka suuqada ka ganacsadaba aysan ahayn marka laakiin dhallinyarada suuqada joogta ganacsanaysa oo meel walba daasan markii salaada la gaaro iyagoo taxaadiirtaas qaadanaya iyo aadaabtaas sixiga ah oo labadii shay oo dhakhaatiirta adduunka isku raaceen oo ah in nadaafada lagu dadaalo iyo inaan inla kala fogaado labadaas maa cudurkan laga hortagaa labadaba culummadu way qaateen fatway kusoo saareen si loo kala fogaado oo diintana loo oogo iyo masaajida shacairtooda lagu oogo cudurkana looga badbaado marka insha allah taas in la qaato waajib waay ruksada islaamkana waa loo haystaa oo safkii la dhihi jira hadda istawi waanu jirna iyo taqaarub oo isku dhawaada oo faraha isa saara maanta waxaan dhawaynaa kala fogaada tabaacaduu kala fogaada hal mitir kala fogaada masaajid saasa ka socota intooda badan marka waxaan loo yeelayaa dadka noloshooda la badbaado waaya waa mahadsan tahay sheekh dileyta adigana waa mahadsan tahay sheekh cali haddii aan aniga su-aalku weydiiyo diintu maxay ka qabtaa qofka isagoo is og inuu leeyahay calaamadihii lagu garanayay xanuunkan covid sagaal iyo toban ama coronavirus haddana bulshada dhex yimaada ama masaajidii yimaada ama suuqyadii yimaada oo dadka soo dhex gala isagoo og in calaamadihii uu isku arkay sida qandhadii iyo qufacii iyo astaamihii kale ee xanuunkaasi uu lahaa waa su-aal aada u muhiima su-aashaasi oo dahabi ah waxa weeya walaal qofkaas waa sida culammadu waa iftootay xaaraan qatcan ay ka tahay masaajidda inuu yimaado waajibkii jamaacaduna waa ka dhacayaan ma aan kali intaas inuu masjidka yimaado xuduurkiisa dembi ahba ilaa culamada qaarkood ay gaarsiiyaanba haddii qof uu ka qaado qoftaas u dhimata asaga ayaa maarata aakhire qaadaya dhiiggiisii oo qofkaasu qaatil ayaa loo aqoonsanaya leannahu cudur khatara ayuu sidaa waxaana dee u daliila nabiga sala allahu caleyhi wasalam wuxuu yidhi qof jiran yaan qof caafimaad qaba lagu darin xoolaha jiran xoolaha caafimaad qaba dad nabiga sallallahu alayhi wasallam oo macsuum ahayo maxfuud ahayo cudur halisa inuu ku dhaco dhanba ilahay ka xifdiyey iyo cuduro dhanba nin juudaam wadaa u yimid qabiilkiisa oo la socdo qabiilka waa la baaya gacanta u geliyey asagana gacantoota u taaguu yidhi waa kula baayacnay iska tagoo raladaa tag marka waxa weeyaan maca hadduu taaban lahayna nabiga ilaahay baa ka xifdinaya juudaam qaadi lahayn laakiin nabiga ummadda ayuu quduu u yahay ummadda ayaa la tusaayay inaysan qof jiran aysan taaban marka saa daraaddeed ma banaana inuu qof cudurka isaga shakisan
waayahay dhegeyste kaleba dhegeyste qabaa qadka ku jira fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha sheekh cali wajiis asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu asalaam iyo dhammaan dhegeysta barnaamijka iyo sheekh cali wajiista magacaygu waa cabdicali yuusuf maxamuud waxaan joogaa magaalada boosaaso soomaaliya su-aashaan rabo sheekha waxa aan weydiinaya waxa weeye horta meesha magaaladaan joogo hawada muusa soo gaarin cudurku laakiin waxaa jirta amaamirta lasoo saaray wax ka mid ahayd inaan masjidka la tegin oo kale marka masaajid baa daris ila ah waxaana yaabaha aan dhaca hooye xilliga salaadaha oo kale markii la qiimo salaada masaajidka lagu tukanayaa laakiin ma tago haddaan tagana waxaa dhacda qofa ridda meelaha ka qufaca wiswaswaas iyo waxaasaan galaa dabcan marka salaadii haddaan guriga ku tukado oo kale maxay noqonaysaa ayaan weydiinaya sheekha waasantiin adoo masaajidka daris la waayahay sheekha wuu ku maqlayaa aad baad u mahadsantahay walaal waada siibtay waa saxan tahay gurigaad ku dukanaysaa fursad baad u haysataa wax dembiyana kusoo gaari maayan insha allah waxa weeyaan markii ilaahay cudurkan ummadda ka qaaday masaajidka bilaabi doonta haddii la
waayahay waa mahadsantahay adigana aad baad u mahadsantahay sheekh alijiis taariikhda ma lagu hayaa in arrintanoo kale ah amaba wax u dhow ay dhaceen oo muslimiintii ay masaajidda iman waayaan oo xaramkii ugu weynaa la xiro oo la yidhaahdo laguma tukan karo inagoo og in bil walba oo ramadaan boqolaal kun oo muslimiina oo daafaha dunida ka kala yimaada ay halkaasi cumre iyo cibaado u tegi jireen in horey uma dhicin cudur noocan oo kaleeta inuu ku faafay muslimiinta oo dhan way dhacday magaalooyin inay wax ka dhaceen sidii sham waktigii sayid cumar radiallahu anhu ka dhacdo kaleeto kabacdi waxbaa dhadhacay masar dhowr jeer bay wax ka dhaceen laakiin cudurkan tacmiimka ah ilaa waagaas maaragtay waxaan globalizationka la yidhahdo ama isdhexgalkan faraha badan adduunyada kama jirin horumarkan iyo xadaaradu gaarta bani aadamka ma uu jirin marka sidaanoo kale adduunka o dhan cudur uga faafama uusan jirin sidaa daraaddeed meelaha uu cudurku ka dhacay diinta islaamka waxay waajibisay in waxa la yidhaha alxajru sixi ama yacni in la karantiil lagu sameeyo hadday magaalo tahay magaalada waa la karantiila isla haddana gudaheeda dadka joogaa lasi karantiila dadka dhan waa la kala fogeynaa diinta saasuu nabigu waajibiyey sal allahu alayhi wasalam aydan cudurba uusan jirin buu noo sii sheegay le diintan ilaa yowm alqiyaamaha ayaa loogu talagalay dadka wixii ku dhacaya inay uga waranto marka haddii magaalo cudurkan uu ka dhaco qof joogana yuusan ka bixin uri qof qofaan jooginna aad waxa wey marka maada xukunkaas caamka waxaa laga qaatay maadaama magaalada karantiira in haddana guryaha iyo goobaha lasii karantiiri karo haddana oo lasii kala qaadi karo dadka si aysa le xikmadda ayaa midaynayso dadkaas dibadda jooga wax magaalada looga celiyo magaalo kale ka imaanaya inaan cudur ku dhicin marka kuwa magaalada joogana haddii qalab lagu baari kara lahaayo la ogaada kan jiran iyo kan fayow in lasii kala saaraa waajib noqonaysa marka arrinta diinta mar hore ayay su-aasha aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay dadka qaar baa waxay isweydiinayaan haddiiba la yidhi masaajidii laysuguma imaan karo ama cabsi baa jirta ha la kala fogaado si meel fog ah taraawiixdii iyo tahajudkii ma lagu tukan karaa matalan hadda qalab baa jira maqal iyo muuqaala oo dadkii ay iska arki karaan intii istaqaana ama asxaabahoo kaleba sidaa meel iyagoo kala fog oo ama magaalooyin kala duwan ama xaafado kala duwan jooga salaadii ma wada tukan karaan ama qur-aankii ma wada akhrisan karaan su-aashaas hadda waxay noqotay su-aasha ugu caansan adduunka la isweydiiyo oo arrimahan ka hore faa'iidis ka dhashay ku tacalluqa marka sida raajixa ah oo jamhuurda culamaana ay qabaan dadka isla dukanaya waa inay ama ismaqlaayaan oo isgaari karaan ama is arkayaan duruuftana ay yani hareereynayso oo ror fiican la dhihi karo waa dad isku xiran oo imaam masjidka iyo haddii xataa gurya ku dhegan qaar ku dukanayaan ama derbiya u dhexeeyaan ama dhul bannaan u dhexeeyo dad isku xiran oo isku meel ku dukanaya oo waxyaabaha haday dhacaan xataa is saamayn kara wax isgaarsiin kara inay ahaadaan waa laga marmaan sidaa daraaddeed culummada sida raajixa way jiraan yurub iyo sida maqlahay dad uun iftooday oo iska baneeyay laakiin sida saxda waxa waaye inaysan bannaaneen in tvyaasha ama xaramka ha ka socdaano ama meel kale ha ka socdaano inaan lagu xiran karin iyadoo guryaha la joogo waxaa khayr badan diintuna ay banaysay dadka guryaha jooga in iyagu ay iskoodu dukadaan iyagu ay isku jameecaystaan iyagu ay isku jameecaystaan dadka hadda waxay leeyihiin maadaama xaaladda hadda ay isbedeshay oo halkii laga dhihi jiray istawow sida aad sheegtayba hadda tabaacadu kala fogaada la leeyahay waa wax aan aan horey u dhici jirin marka tanina un waxay ka mid tahay waxyaabaha aan horey u dhici jirin oo culummada qaarkood waxay leeyihiin fiqi tacaamul maca alwaaqic oo kale bay arrintaasi hoos imaanaysaa oo in markii hore ma banaaneen laakiin xilliga hadda lagu jiro oo kale arrintaa maxaa kaaga muuqda adiga waxa xoogo laga laga cararayo abo waxa waaye axkaamta sharciga ee horu jirta marka laga guuraayo axkaam cusub la qaadanayo waxaa shardi ah daruura inay jirto aan la dhaafi karin marka diintu ayadaa daruuradii ka jawaabtay sax waaye masjidka lama tegi karo imaamka laguma xiran karo oo weyn oo socdo oo masjidka loo xiran yahay ama dee daruurtii ama caafimaadkii baa diidaya qofka waa kacararaya sidaa daraaddeed maadaama arrintaasu ay tahay arrin oo oo maaragtay aan suurtoobayn ruqsadda sharcigaa taalla salaada gurigaagaad ku dukanaysaa ama goobtaada shaqada adiga iyo xaaskaaga iyo carruurtaada isla dukanaya waana kala fogaanaysiin wax dhibaato ay leedaha male taraawiixda waa ku ansaxaysaa bal haweenka iyo waxaa uga fadli badan masjidka waxaa uga fadli badan guriga uga fadli badan raggana markaanoo kale xaaladdu markay saas tahay iyagana guriga uga fadli badan marka baahi marka loo qabo in t v iyo shaashada lagu xirto salaad lagu xirto wax macnaha ay leedahay male macna baahidaan jirin khadka ayaa ka bixi karaba onlineka go'i kara qofka salaadiina ku jiraa yani waxaasoo dhan marka baahidaas ma jirta marka dadka isla jooga iyagaa isla dukanaya iyagaa awoodooda iyo tabartooda intay la eg tahay ayay ku dukanayaan jamaacadooda waa ansaxaysaa ajirkooda waa helayaan sunnadayba waafaqsan yihiin marka limaada marka meel kale loo aadaya aad baad u mahadsan tahay sheekh alwijis dhammaantiin kullu caam wa antum bikhayr wa ramadaan mubaarak ramadaan kariim aad baad u mahadsan tahay xayaaka allah shukran adeer intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaanan u mahad celinayaa oo barnaamijka marti ku ahaa oo su-aalahayga iyo kuwa dhegaystahaba ka jawaabayay doctor cali maxamuud xasan sheekh cali wajiis oo ka tirsan hay-adda culimmada soomaaliyeed dhegaystayaashii barnaamijka la soo xiriirayna waan u mahadnaqayaa adinkana waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiinna tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa fii amaaniillah